magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxaa muddooyinkan dambe dhibaato weyn ku hayay dabab ka kacaya goobaha ganacsiga iyo xaafadaha arrintaasi oo khasaare nafeed iyo mid hantiyadeedba geysaneysa maamulka degmada kismaayo oo ka duulaya arrintaasi iyo sida lagu xakameyn karo islamarkaana lagu yareyn karo khasaaraha ka dhasha dababka kacaya ayaa sameeyey shan goobood oo ay baabuurta dabdamisku ka qaadayaan biyaha xiliyada dabku kaco kuwaas oo ku kala yaala xaafadaha kala duwan ee magaalada gudoomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa bulshada kismaayo la wadaagay goobaha biyaha laga qaadayo haddii dabkaco
reer kismaayoodow kismaayo way dhaqaaqday kismaayo way socotay kismaayo way horumartay sidaa la adligeed waxay u baahan tahay inay dunida casriga ay aado waxaanu soo samaynay shalay kormeer weyn dowladda hoose iyo shirkadda juba water ama haad weyn magaaladu waxay u baahan tahay meelo biyaha looga qaado oo tuubooyin stambay ah oo haddii dabdhaco magaala laga debiyo maxaa yeelay magaaladii way kortay dadkiina wuu batay ganacsigiina wuu batay saa la adligeed ma anfacayso biyaha in meel dheer laga doono waxaanu astaynay shan meelood oo tuubooyinka laga taago oo keliya loo isticmaali karo tuubooyinkaas in booyadaha iyo baabuurta dabdamiska ay biyaha ka qaataan waxaa ka mid ah sona sbartibo oo xaafadda farjana waxaa kale oo oo ka mid ah iskoyska farjano oo iyaduna xaafadda sinai oo xaafadda farjana labadaasu waa xaafadda farjano waxayna biyaha gaarsiin doonaan xaafadda new kismaayo iyo xaafadda la yidhaahdo goolwade dhinaca kale suuqa fiya afmadow oo u dhow sarta xaaji ismaaciil iyadana waxaanu ka dhignay meel stationa oo tuubada aan ka dhigno baa laga u astaynay si u isticmaalaan suuqa suuqyare oo ganacsiga reer jubbaland oo dhan iyo soomaaliyeedba u yaallo iyo xaafadda shaqaalaha oo xaafad isku raran ah iyo xaafadda faanoole iyo canale qaybo ka mid ah talaafraad waxaan ugu talagalnay suuq weyne ama suuqa malayga inaanu iyadana ka samayno si ay u isticmaasho wixii ka sarreeya ilaa iyo aylaboorka ka soo rogan iyo xaafadda faanole qaybo ka mid ah afartaas waaxood baan u qaybinay si magaaladu ay u hesho biyo ku filan oo haddii ilaahayna kuma keeneen lacalla dabdhaco dadka hantiisa loo badbaadiyo